lanaa canaaqan waxaanu haysanaa waxar hiya axabu ilaya min shaatayni waxartaasi laba laxaad baan ka jecelahay afa tujziu canii miiga gudaysaa qaala nacam wuxuu idhi haa walan tujzica can axadin bacdaka qof adiga kaa dambeeyana ka gudi mayso ama walan tajzii ta'doo la kor dhabo can axadin bacdaka qof adig kaa dambeeyana waxa weeyaan lam taqdi yani nusuk annusuk nusuk waxa weeyaan waa dabxige gawaca la yidhahdaa geela marka la gawraco ama loodii kale geel iyo ariga loodi marka la gawraco siyo loodna oo marka lagu ilaaqaana waa la yidhi kaas baa la dhahaa nusuk halkana waxaa loogala jeedaa waa neefkii la gawracayo ee loogu talagalay udxiyada qofkii markaa nusukii ama xoolihii la qalayay udxiyada lagu udxiyaysanayey maalinta ciidda ayaa nusuk la yidhaahdaa khafadana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay baa noo khudbadeey yowma aladxaa bacda salaati ciidul-adxadii buu noo khudbadeey salaaddii dabadeed marka khudbadda way ka dambaysaa salaaddii faqaala man sallaa salaatanaa qofka salaadayda tukada wanasaka nusukanaa gawracaygana la yimaada faqad asaaba nusuk yani waxa weeyaan qofka salaadan salaadayadan lay tukada ee gawracaygana la yimaada gawrac wuxuu kala jeedaa man dabaxa milanaa fi lwaqti wاlnawci wاsifa qofka waqtigaanu gawracnay oo kale gawraca xoolaha noocaanu qalnay oo kalena qala amaba noocii loogu talagalay in la gawraco gawraca sifadaan u gawracnay oo kalena u gawraca faqad waafaqa nusuka almashruuc gawricii mashruuca ahaa ee ilaahay loogu dhowaanayay buu la yimid faqad asaaba nusuk waman nasaka qabla asalaa inta aan salaada la tukanin ka hor qofka gawraca falaa nusuka lahu yacni waxa weeyaan udxiyadiisii la aqbali maayo cinda allah waa xoolo ama neef uu iska qashay un weeyaane maaha udxiyo maaha ilaa udxiyadan ilaahay dartii baa loo qalaya iyo amar iyo hoggaansan ilaahay loo hoggaansan yahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa loo hoggaansamay baa loo qalaya taqarub dhawaansho ilahay loogu dhawaanayo marka qofkii salaadii ka hor gawracay waxa weeyaan udxiyo noqon mayso neef uu iska qashay un bay noqonaysaa faqaala abu burdata wuxuu yihi abu burda ibnu niyaar khaalu lbaraa ibnu caazib saxaabiga xadiidka warinaya abtigii ayuu ahaa wuxuu yihi yaa rasuula allah inii nasaktu shaatii anuu laxdeedii ayaan qalay qabla asalaa intaanan sooga tukaninba ka hor wa caraftu waxaan ogaaday ana alyawma yowma aklin wa shurb ana alyawm inay maanta ay tahay maalin cunitaan iyo cabitaan yani maanta waa ciid waa la faraxsan yahay waxbaa la cunayaa waa la cabayaa inay maalin cankaasa tahay wa axbabtu waxaan jeclaa an takuuna shaatii laxdeed inay noqoto awala maa yudbaxu fii beytii waxa ugu horreey gurigayga lagu gowraco fadabaxtu shaati laxdeedii baan gowracay wataqadaytu marka taqadaytu waxay micnaheedu akaltu waqta alghadaa waxaan cunay waqtigii dee waqtulghadaagi waqtulghadaagna waxay dhahen culimmadu waa maa bayna salaati alghadaati ilaa uluuci shams waa inta udhaxaysa inta udhaxaysa salaada subax ilaa inta qoraxda ka soo baxayso ayaa waqt lhadaa la yhahda marka waqtigaas baan cunay buu leey waxaa kale lagu ilaaqa baa la wayutlaqu calaa maa bacda dalika intaa wixii ka dambeeyana waa lagu ilaaqaa oo gelinka hore maalinta gelinkeeda horena de waa lagu ilaaqa iyadana alhadaa marka micnaheedu waxa weeyaan uun alhadaa maa yu'kalu awala nahaar maalinta inteeda hore gelinka hore wixii la cuno iyo hadaa la yidhahda marka maalinta gelinkeedii hore inta salaadda aan la soo tukaninba ama salaaddiiba ayna gaadhinba ayaan gawracay waana cunay fa qaala rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam shaatuka shaatu laxmin yani wuxuu tusinayaa inaynay odxiyo aanay ahayn ee hilib uu iska qashay tahay fa qaala yaa rasuula allah fa ina cindanaa canaaqan waxaanu haysanaa oo marka halkan aanu ku haynaa faina cindanaa canaaqan waxar baanu leenahay canaaqdu marka waa waxarteedad weeyaan waa sanadna may dhimaysanta waa الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة وحر يربونها سنة هي أحب إلي من شاتين مركا رياه لقوا أضحية سنة وين سنة كيران إذا أنا أهل العلم بقارك مدح الشيئان لح بلوب marka waxartii deen sanad may dhamaysanin waa naferowi waxaa kale la yidhi marka anaa waxbaa la dhahdaa inta waxartii ranaaska jaqaso na waa la dhahdaa anaaq baa la dhahdaa calaa ayi xaal waa neef aan sanad dhamaysanin sanad aan gaadhin fa ina cindanaa canaaqan hiya axabu ilaya min shaatayn aad baan u jecelahay oo laba neef oo ida ah baan ka jecelay neefkaas neefkaasaan ka jecelay yar afa tujziu canii miiga gudaysaa bu yidhi haddaan neefkaa qabo qaala nacam haa buuyihi walan tujzi can axadin bacdaka cid adig kaa dambaysana kaa gudi mayso ka gudi mayso cid adig kaa dambaysana ka gudi mayso adigunbay gaar ku tahay bay kaa gudaysa oo neefkaas laakiin cid kale ka gudi mayso taas waa mid waa marka taada la godo tujzi taadoo la kordhabina waa la aqriyey waana sida culimo fara badan ay saxiix yeeleen oo uu ka mid yahay marka waxa weeyaan nawowi iyo marka waxa weeyaan ibn mulaqin iyo ayruhu walan tajzi taadoo la kor dhabo wuxuu leeyay macnaahu lan lan taqdi yuqaalu jaza canii kada ay qada ay ana aladii facalahu min adabxi qabla الsalaa lam yaqac nusukan faaladii yaqacu bacdahu laa yakunu qadaaءa canhu gawricii hore ee uu sameeyey maaha odxyadii kan dambe ee uu la yimidna qale uu taa yani qalayn uu taa hore markaas ku qalaynayo oo taa hore ka gudaysana maaha laa yakunu qadaءan canhu qado ka noqon mayso markaa lan tajzi can axadin bacdaka cid adi kaa dambaysa qala ahaan u noqon mayso sidaas baa marka waxa weeyaan dubdina bu yidhi wa minhu qawlu tacaala laa tajzi nafsu can nafsin ay laa taqdi canha in la godana waa la aqriyey oo iyana waa qira waxa weeyaan marka waxa weeyaan luqo kale wey in la kor rabana waa waay xadiidkan waxa uu tilmaamaya goormaa odxiyadii la qalayaa goorta odxiyada la qalayo ayuu sheegaya xadiidku waxa uu tilmaamaya in odxiyada lala imanayo oo la qalayo salaada wixii ka dambeeya salaada ka hor lama qalayo waa salaada ciidda dabadeed waktiga ay bilaabanaysaana waktigaas waktiga ay bilaabanaysaa waa marka salaada ciidda la tukado baa ay bilaabanaysaa gawricii wixii salaada ka horeeya ma ansaxayso sida markaa saxaabiginu yidhi waan soo gawracayo salaadii baan imid oo markaa intaa salaadii la tukanin ka hor buu soo gawracay rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inaan laxdiisa inaan ahayn marka awxiya inay ahayn oo ynan ka gudaynin oo aan marka waxa weyaan in nusuka ayna noqonaynin awxiya noqon mayso marka waa salaadii dabadeed waktigaasi bilaabanaysa aqwaal ba ahlucilmi ku leeyihiin laakiin ka ugu saxeexsan waa kaas in salaada dabadeed gawracu uu bilaabanayo waktigaa la gawracayo ibn mundir wuxu uhi raximah llah أجمعوا على أن الأضحية لا تجوز قبل طلوع الفجر وااkتلفوا فيma بعd ذلك waxay isku waaفقeen أهل علمigu صaلاada suبح wixii ka horeeya inaan أضحية la qalaynin qofkii صaلاada suبح ka hor qalaana in أضحiyadiisaasi أsaxaynin bay isku waafqsan yihiin lakiin صaلاada suبح marka la tukado dabadeed hadii la qalo ma أsaxaysaa mise ma أsaxayso أهlu cilmigu waa isu khilaafeen dabeetna wuxuu sheegay markaa aqwaasha ay leeyihiin culimmadu marka waxa ugu muhiimsan qolada odhanaysa laa tajuuzu qabla salaat alimaam axmed bn xambal madhabkiisa yacnii salaada imaamku intuuna tukanin ka hor ma gudayso laakiin marka salaada la tukado dabadeed baa markaasi gawricii uu imanayaa qofkii xilligaa gawracayna markaa waa ka asaxayaa gawracaasi imaamu malik raximah llah isagu waxa uu yidhi laa yajuuzu ilaa bacda salaati اlimaami wa khudbatihi wa dabxihi imaamku markuu tukado dabadeed ee uu khudbadeeyo ee uu gowraco unbaa la gowracaya waayo rasulku waxa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam salaaddii markuu tukaday ee uu khudbadeeyey ayuu gowracay saxaabadana waqtigaasay gowraceen saasuu deliishaday isagu marka waa inuu imaamkii muslimiintu hogaaminaya hogaanka hay salaadda markuu dadkii tukiyo ee uu u khudbadeeyo ee isagu hadigiisii ama udxiyadiisii uu qalo ee dadkana wada qalayaan iyagu marka adigu yani shardi maaha in imaamka gawriciisa la sugo salaadunba ugu muhiimsan marka salaada la tukado wixii ka dambeeya qofku waa gawracaya xataa khudbadda in la sugo shardi maaha qofku khudbadii oo la khudbadanaya hadduu ka tago oo uu deetana uu gawraco way ansaxaysaa waxaa la doonayaa salaada inay ka dambeysa un salaadda waa inayna ka horreynin hadday salaada ka horeyso gudi mayso yani qofkii ka asixi mayso taasi waa waktigay bilaabanayso waktigay dhammaanayso gawracu goormu ku ekaanaya uu dhammaanaya waxaa gawracu ku ekaanayaa oo uu ku dhammaanayaa maalinta aakhiru ayaami tashriiq ayaam tashriiq waxa idhahdaa maalinta la ciido maalinta ka dambaysa waa kow iyo maalinta labaad iyo maalinta saddexaad ayaamu tashriiq baa la idhahdaa maalinta la ciido ciiduladaxada waa maalinta tobnaad bisha dilxija bishii markay toban tahay baa la ciidaa maalinta koobiyo tobnaad iyo maalinta labayo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad saddexdaa cisho ee kasii dambeeyaana ayaamu tashriiq baa la yidhahdaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilahi caza wajal waa maalmo wax la cuno waxna la cabo dikriga ilaahayna lala imanayo yani waxay kutusinaysaa cunitaan iyo cabitaan waa maalin aan la soomayn oo soonku una banaanayn maalinta ciidda saxaabigu markuu leeyahy waxaan ogaaday inay tahay yowma aklin wa shurbin wuxuu kala jeedaa yani maanta lama soomayo oo soon ma jiro waa la cunaya waa la cabaya saddexdaa cisho ciidda ka dambeeyana waa ciiddii weyneedoo iyaguna ciidday raacsan yihiinoo iyagana in la soomo ma banaana ayaamu tashriiqaasi marka saddexdaa cishoba qofku waa qali karaa maalinta ciidda waa la qalaya waxayna bilaabanaa salaada dabadeed maalinta ku xigta maalinta kusii xigta ee saddexaad maalinta kusii xigta oo ugu dambaysa maalintaas baa ugu dambaysa maalintaa wixii ka dambeeya ma ansaxayso ilaa aakhiri ayaami tashriiq ayaamu tashriiq maalinta ugu dambaysa oo maalinta saddexiyo tobnaada bay ku eg tahay waana qowlka sawaabka ah waana xasan bisri awsaaci imaam shaafici caynkaas bay kut ku tegeen waxaa kale ahlucilmigu isweydiiyeen maalmahaasi wax la qalay ma banaanta habeenimadii habeenkii wax la qalaa ila maalintiiba wax la qalay way karahsadeen culimmada qaar ka midii uu ka mid yahay imaamu shaafici iyo jumhuur lculamaa waxay yidhaahdeen waa la qali karaa qalitaankuna waa asaxaya laakiin waa makruuh waa laga fiican yahay waxa wanaagsan in maalintii la qalaa wanaagsan yani waa gudaysa oo odxiyada waa ka gudaysa qofkii maalan hadduu maalintii ciiddii iska daayo oo habeennimadii u qalo way ka gudaysaa laakiin waa karaahiya bay yidhahdeen waxaa kale culimada qaar kamid maba gudaysaba maalintuun baa la qalaya n habeen la qalyaba maayo in habeenkii la qalaa ma banaana bu yidhahda laakiin yani qofka hadduu qalo waa ka ansaxaysaa sida ay jumhuurka ay tilmaameen waxaa kale xadiidku ina tusinayaa ana alma'muuraat idaa waqacat calaa khilaafi muqtada almr lam yucdaruu fiiha biljahl waxyaabaha la isfaray ee waajibka inagu ah inaan la nimaadno sidii inoo inaloo faray si ka duwan haddii loola yimaado inaan qofkii loo cudurdaarayn looma cudurdaarayn jahli loogu cudurdaari maayo jahli loogu cudurdaari maayo shaygii inala faray haddii aynu ula nimaadno sidii inaloo faray si ka duwan waxa weeye cudurdaar yeelan mayno jahligaas inaan garanayn awgeedna na lagu cudurdaari maayo waayo iminka ninkani muu garanayn salaada dabadeed in la qalayo wuxuuse iska sii odxiyeysa oo dadka guriga jooga kasii farxi iyagoo maanta waa ciide faraxsan cuntada horaha u cunaan aduguna salaada iska tag waxaana la isfaray salaada dabadeed inuu la yimaado odxyadii markii uu sheegay uu yihi saas baan yeelay lama odhanin maanta dabadeed ha u noqon waxa ihi kaamay gudin baa la yidhi yani kaamay asli dib u soo celi inuu dib usoo celya markaa yani la faray sidoo kale waxaa la mid a ninkii salaadiisa xumeeyey rasuulku wuxu uhi irjic fasalli fa inaka lam tusalli intuu salaaddii tukaday uu dhammaystay buu rasuulku u yimid wuu salaamay salaantii buu ka celiyey wuxuu ku yidhi oraba noqo oo soo tuko ma tukanina salaada sidii loo faray in uu loola yimaado uu ninkan uuna ula imanin rasuulku kuma odhanin salaadan aad tukanaysa way khaldan tahaye sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeelo salaadan wixii ka dambeeya sidaa u tuko salaadii lafteedii baa la yidhi salaadaadi ma soconaysa soo tuko orado ku noqo marka waxay kutusinaysaa waxyaabaha la isfaray inaan qofka loogu cudurdaaraynin haddii uu la yimaado sidii loo faray si ka duwan jahligana loogu cudurdaarayn bikhilaaf almanhiyaat maamuraadka iyo manhiyaadka farqiga udhexeeya wixii la isfaray loogu cudurdaari maayo jahl wixii la isfaray hadduu sidii loo faray si ka duwan ula yimaado loo cudurdaari maayo kusoo celi baa la odhanaya salaadii hadduu u tukado sidii marka waxa weeyaan loo faray inuu tukado si aan ahayn waxa la faraya inuu ula yimaado shay kaloo saasoo kale la isfaray inuu ula yim ula yimaadana oo waxa weya sidii loo faray si ka duwan hadduu ula yimaado waa lagu celinaya soo celi baa la odhanaya sida ninkan loogu celiye odxiyadii la yidhi oo mid kale kaa la kaalay iyo sida ninkan salaada loogu celiye oo kale laakiin manhiyaadkii waa loo cudurdaaraya jahli hadduu la yimaado shay baa laguu diiday shaygii laguu diiday baad la timid adigoo aan garanaynin waa laguu cudurdaari waa laguu sheegayo ha u noqon unbaa lagu odhan sida xadiidkii mucaawiya ibnu xakam assulami radia allahu canhu salaada in lagu dhex hadlaa waa mamnuuc waana loo diiday waa xaaraam salaadda markaynu tukanayno in la hadlaa mamnuuc wey ninkani dadkii oo tukanaya buu soo gala salaada dhexdeeda buu ku hadlay suu ugu hadlayna waxay ahayd nin baa hindhisay waa ugu duceeyey marka waana la tukanaya wuxuu arkay dadkii soo eegay wuxuu yidhi hooyadiin goblan tahaye maxaad iga soo egeysi waa la tukanayaa salaada baa lagu jira rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam imaamkii buu ahay dadkii buu tukinaya yani dadkii way sii tacajubeen waa salaadii lagu jiro u hadlayaaba markii salaada laga baxay wuxu uhi saxaabigu wallahi maa ra'aytu mucaliman axsana min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam weligay maan arkin macallin rasuulka ka wanaagsan wallahi maa daraban walaa shataman walaa naharan imuu garaacin imuu caayin imuu huruufin hadal xunbu kuma odhan ninkii salaadii ku hadlaya waa salaada dhexdeed ku hadlaya waa ke waa aniga weeyaan wuu ii yeedhay waan soo fadhiistay deetana si fiican buu igu sheegay wuxuu ku yidhi salaada marka la tukanayo lama hadlo ina hadihi salaa laa tasluxu min kalaami innaas salaadani hadalka dadka uma suubana in lagu dhex hadlo maaha waa takbiir iyo tasbiix iyo qur-aan la aqriyo un weeyaan wax kale maaha wuu fa wuu baray muxuu ugu cudurdaaray garashaan la-aanta salaada in lagu dhex hadlaa waa xaaraan hadduu hadlana salaadiis way buraysaa ogaan hadduu hadlo qofkii aan garanayna hadduu hadlo wuu cudurdaara rasulka ala sla sl waa cudurdaar buu sameey salaaddii soo celi kuma odhanin marka waa loo cudurdaara marka waxyaabaha la isfaray sidii inaloo faray baynu ula imanaynaa haddii sidii si ka duwan loola yimaadana cudurdaar jahl lagu cudurdaarmayo qofkii waa soo celinaya shaygaas wixii inaloo diiday qofku hadduu ugu dhaco jahli ahaan waa loo cudurdaaraya farqiba udhexeeya sidaas sancaani raximahullah hadalkaas oo ibnu daqiiq ilciid uu yidhi intuu tacliiqiyey wuxuu yidhi wa haadihi qaacidatun naafica waa qaacida naafica wey waa sidaas وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر مالنتي عيد النحر عيد النحر ومالنتي دليق لدادين حولها القلي يا وي آه صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر مالنتي عيد النحر أيا رسولك نتوكي عليه الصلاة والسلام ثم خطب وأخذ بدي ثم ذبح دتنا وقورعي وقال وحيد دبتنا man dabaxa qabla an yusalliya qofka gowraca inta aanu tukanin ka hor falyadbax ukhraa makaanahaa mid kale halkeeda ha gowraco yani tii hore ma ansaxayso mid kale hala yimaado waman lam yadbax qofka aan gowricin ee weli aan gowricinna falyadbax bismi illaahi magaca ilaahay ku gowraco falyadbax bismi illaahi magaca ilaahay ha ku gowraco man dabaxa qabla an yusalli qofka gowraca qofkii gowracay intuuna salaaddii tukanin ka hor falyadbax ukhraa makaanahaa halkeeda mid kale ha gowraco yacni tii salaada ka hor la gowracay udxiya maha waa inaga sheeganay salaada wixii ka horeeya hadda la gowraco udxiyo noqon mayso marka ha soo celiyo oo mid kale hala yimaado waman lam yadbax qofkii weli aan gawricin imanka markii aanu tukano dabadeed weli aan la imaninna falyadbax bismi illaahi magaca ilaah ha ku gawro labada arrimood ba xadiiskan aynu ka qaadanayna ariga kood waxa weeyaan udxiyada xukunkeeda udxiyada ciiduludxada la imanayo xoolaha la qalayo xukunkeedii culimmadu jumhuurku waxay dhahan waa sunna weyn ina la yimaadaa waa sunna imaamu shaafici raximah llah wuxuu yidhi iyo axmed ibnu xambal mustaxaba waa sunna weeyaan laakiin axmed isagu waxa uu yidhi qofkii helayay inuu markaa uu xoolo qalo inuu ka taga maaha qofku hadduu karayo inuu neef soo ibsado uu qalo inuu ka taga maaha waa sunna weyn imaamu maalikna sidaas oo kale waa sunnatun calaa kulli muslimin buu yihi qof kastoo muslima oo karaya oo dadkii baadiyaha joogay iyo dadkii magaalooyinka joogay iyo kii musaafirka ahaa intaba qof kasta oo muslim oo awood u leh inuu gawraco inuu udxiyadii la yimaada oo xoolihii u qalaa waa sunna buu yidhi leanna waa shacaayirta islaamka ayay ka mid tahay waa maalintaa fasalli lirabbika wanxar waa maalinta ilaahay dartii dhiigga loo daadinaya weeyaan wuxuu ka soo reebay oo keliya qofkii xaajiga ahay mina joogay qofka xaajiga mina jooga mooyaane dadka kale oo dhan kii kii joogay markaa baadiyaha iyo kii magaalo joogay iyo kii musaafir ahaa ee awood u leh inuu qalo inuu qalo wey abu xaniifa iyo jamaaca min ahli cilmi waxay yidhahdeen waa waajib waxaana u daliila xadiidkan xadiidkan muxuu sheegay amar falyadbax buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa kale u daliila qawluhu tacaala fasalli lirabbika wanxar aayadda qur-aanka fasalli lirabbika rabbigaa u tuko wanxar isagoo un u gawrac marka gawricii iyo salaadii ba la xidhiidhiyey kao waajib amar baan lagu bixiyey waxaa kale a u dalila xadiid sanadkiisu xasan uu yahay ibnu maaja uu soo saaray min xadiidi abi hurayra rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man kana lahu saca walam yudaxi falaa yaqrabanna musallana qofka waxa weeyaan awood u leh in uu udxiyaysto oo xoolo uu qalo dabeetana udxiyaysan waaye masallaha iyo meeshaanu ku tukanayno yuuna imanin u rasulku yidhi alay sala slam yani waxay kutusanaysaa in qofkii lagu waajibinay karaya qofkii awood u lahaa in laga rabo inuu la yimaado waana sidaa sawaabkaa wey qofkii karaya dadku waa laba nooc nin awood u leh oo gawrici karaya in aan gawrici karayn qofkii gawrici karaya waajib saaran wey inuu la yimaado qofkii aan gawracayno waxba laguma laha isaga masalada labaad waxa weeye bisinka falyadbax calaa ismi illaah markuu rasuulku leeyahy alayhi salaatu wasalaam falyadbax bismi illaahi magaca ilaahay ha ku gawraco yani waxa weeyaan ha yidhaahdo isaga oo leh bismi illaah falyadbax calaa ismi illaah isagoo bismi illaahi leh neefkii ha gawraco isagoo bismi illaahi leh ha gawraco wey marka bisinkiina xoolaha marka la gawracayo culimadu waxay dhahan waa sunna neefka marka la gawracayo bisinka in loo qabtaa waa sunna wey waxaa kale la yidhi waa waajib sida xadiiska markaa ka muuqata min baabi alfaa'ida imaamu nawowi raximah llah iyo kayruhu min ahli cilm waxay idhahdeen bismi illaah allah bismi illaah marka la qorayo allah laamta alif baa la raacinaya marka saas bismi illah marka la qorayo allah waxaa la raacinayaa alif aliftaasi waxaa la jarayaa un marka la yidhaahdo bismi illaahi araxmaan araxiim baa aliftii la goynaya oo marka la qoraya wey sida oo kale xadiidka marka uu leeyay falyadbax bismi illaah sancaani wuxuu yidhi kadaa cinda muslim laysa cinda albukhaariy bukhaari lafdiga bismi illaah kuma sugna muslim oo keliya ku jira wwaqaca cinda muslimi wabnu maajah wabaraani cala smi illah markaa falyadax bismi illahi bismi illahidaas baan bukhaari ku sugnayn muslimun baa la gaara buu leeyahay sancaani baa cinkaasna tanbihiyey عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد شهدت أي شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي صلاة لا تكذا يوم العيد fabada bisalaa salaadii buu ku bilaabay qabla alkhudbati intuuna khudbadeynin ka hor buu salaadii tukaday bilaa aadaanin walaa iqaama aadaan la'aan iyo aqimitaan la'aan buu ku bilaabuu ku tukaday yani salaaddii ciidda lamana aadaamin oo aadaan ma laha lamana aqimin oo aqimitaan ma laha waynu isku raaceen ahlucilmigeena aadaana lahayn aqimitaanna aan lahayn uma qaama waa istaagay mutawaki'an calaa bilaalin isagoo bilaal ku dangiigsan buu istaagay faamara bitaqwa اllahi tacaala ilaahay cabsidiisa ayuu dadkii faray waxasa calaa aacatihi aacadiisana waa ku booriyey wawacada الnaasa dadkii ayuu wacdiyey wadakarahum ilaahay wuu xusuusiyey uma madaa deetana waa socday xataa ata الnisaa ilaa dumarkii u tegey yani dee meel banaanoo weyn baa laisugu yimid raggii dumarba waa la wada jooga markaa raggii buu la hadlay markii dambe xaggii dumarku kacay uma madaa waa socday xataa ata الnisaa ilaa uu dumarkii u yimid fawacadahunna dumarkiibuu wacdiyey wadakarahunna ilaahay wuu xusuusiyey wa qaala waxa uu ku yidhi yaa macshara الnisaa dumarow yani ururkii dumarko dumarow tasadaqna sadaqadaysta oo wax la baxa faina kuna akharu xaطabi jahannama idinku waxaad tihiin xaabada jahannama kuwa ugu badan baa tihin faqaamat imra'atun gabadh baa kacday min sitati الnisaa faqaamat imra'atun gabadh baa kacday min sitati الnisaai dumarka bartankoodii bay ka kacday gabadhaasoo safcaawu lkhadayni dhabanada markaasi haarya ku leh yani madow yar baa halkan dhabanka ay ku leedahay soo haarya lamay dhaha faqaalat wacti lima yaa rasuula allah asma ibnu yaziid asma ibnu yaziid baan u malaynayaa buhi xaafidkan gabadha la odhan jirayo waxaa tidhi gabadh waxaan ahaa aad u dhiiran deetan rasuulku markuu caynkaa yidhi waxaa tihi dadka naarta ugu badan baan kacay waxaan ku uhi lima yaa rasuula allah rasuulkii ilaahow waayo maxaan ugu badan waxay doonaysaa sababta keentay maha ictiraad maaha sababta keentay dumarkii inay ku bataan naarta bay doonaysaa inay ogaato fa qaala qaala wuxuuhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam lianna kuna maxaa yeelay idinku tugsirna shakaat ashkatada ayaad farabadisiin watakfurna alcashiira zawjka iyo ninkana waad ka gaalowdiin watakfurna alcashiira zawjka ninkana wixii khayrow idiin qabtay waad ka gaalowdiin oo uma qirtiin yani qaala fajacalna waxay guda galeen yatasadaqna inay sadaqadaystaan min xuliyihinna min xuliyihinna jinjimahoodii inay sadaqadaystaan bay deetana guda galeen yulqiina iyagoo ku tuuraya fii sawbi bilaalin mara bilaal uu sitoo weyneed ayay ku dhex ridayeen min aqraatihinna dhagahoodii ayay ku gurayeen wa khawaatiimihinna iyo fargalladoodii ayay ku tuurayeenoo sadaqa ahaan u baxsanayeen marka watakfurna alcashiir rasuulku waa sii caddeeyey oo wuxuu yidhi low axsanta ilaa ixdaahunna dahr haddaad midkood sanadkoo dhan u samafashid ood wax wanaagsan aad u samaysid weligay allaha khayr iyo wanaag baad u qabanaysa maalin un bay xumaan kaa aragtay waxay ku odhanaysaa weligay allahayba wanaag kaamaan arkin waal wixii wanaag ahaa way ka gaalooda marka takfurna alcashiir markaa saas wey sidaas baad ugu badateen marka waa yoom waaxidba muxuu baabiyey waal aad soo qabanaysa wanaagsanaa oo dhan ee xumaan yaroo maalin kaa dhacday ay wixii o dhan buu nusbeenaysa n waxba kaa arkin bakayr marka taas baa keentay inaad naarta ku badatiin buu rasuulku yidhi alayh isalaatu wasalaam markaa wuu wacdiyey oo saas buu rasuulku ugu sheegay dumarkii xadiiskan fawaaid dhowra laga qaadanayaa waxaa ka mid a aadaan iyo aqiimitaan salaaddii cid inaan lahayn lamana aadaamayo lamana aqimay waxaa kale dadku ay sameeyeen asalaatu jaamica asalaatu jaamicana rasuulku waxay ka sugnaatay keliya uun salaadda salaatulkusuufka la yidhahdo inoo iman doonta insha allahu tacaala iyada markaa salaatu jaamicana ma sugna salaadda waa loo kacaya rasuulka alayh salatu slam waa u kici jiray dadka waa tukan jiray taasi waa mid waxaa kale xadiisku nodsanayaa in dadkii la wacdiyey oo wax loo sheegay khudbadda ciidda iyo khudbadahoo dhanba waa wacdi ilaahay baa la xusuusinaya cabsidii ilahay baa la faraya daacadii ilahay baa loo sheegaya dumarkana xadiiska waxay ka muuqataa oo ay nodsinayaa in dumarka iyagana si gaara loo wacdiyayo wax loo sheegayo in dumarka wax loo sheegayo dumarka hadda waxba loo sheegi waayo waa feer qalloocdo oo marka waxa weeyaan dee qalloocodii ba sii badan saa daraadeed rasulku wuxu uhi alayhi salatu istawsuu binnisaai khayra dumarka khayr u dardaarma oo khayr u sheega oo wanaag u sheega fainahuna khuliqna min dilcin feer baa laga abuuray feedhuna waa meesha marka meesha meesha ku qallooca badan waxba u sarraysa haddaad istiraadi toos way jabaysaa dadtahay toosi way jabi wa kasruhaa alaaquha jabitaankuna waa furitaankii weyaan hadda waa la kala socon doonaa marka waa fee dhaqaloocda ee dumarkii yani loo dardaarmo marka khayrkii wanaag ayagana waa loo dardaarmaya sida oo kale sida ragga loo wacdiyo iyo wacdiga raggu ugu baahan yihiin bay dumarkiina ugu baahan yihiin in la yimaadaan waxaa kale xadiiskuna tusinayaa sadaqadii wuxuu rasuulku yihi sadaqadaysta ee markuu sheegay inay naartu u badan yihiin ayaa wuxuu yihi sadaqadaysta sadaqadani naartii bay kaa xijaabaysa ittaqu nnaara walow bishiqi tamra buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam naarta wuxuun iska xajisiiya timir jeexeedna ha ahaatee timir xabad timira jeexeedna ha ahaatee naarta wax idinka xijaaba iska xijisiiya marka sadaqadu dabka iyo naarta waa bakhtinaysa waxaa kale xadiisku oo laga qaadanaya in wejiga la qariya in la waajib ahayn dumarka dumarka jirko dhan way asturayaan waxa la doon jirko dhan asturaan wejiga in la asturo waa sunne waajib maaha safcaa khadayn saxaabiga maxaa tusay dhabanadan marka waxa gabadha haaray ku leedahay wejigeeda banaanaa marka way yani way waa sunne wejiga in la qariya waajib maaha waxaa kale xadiidka ka muuqata ama laga qaadanaya dumarkii inay dahabki ay xidhanayaan dhagihiina dhagaha in la dalooliyo in dhegti marka lagu xidhanayo dahabku dhegti waa in la dalooliyaa marka inay banaan tahay dhagihii in la xidho dhegtiina la daloolinayo culimmada qaar ka mid markaa way inkireen sida hazaali oo kale waxay yidhaahdeen in dhagaha la dalooliyaa waa xaaraan lakin xadiisku waxaa ka muuqata dhegtii hadda la dalooli wayn see loo see loo see loo sudhaya yani dhegtii in la dalooliyo waxay yidhahdeen waqtigii jaahiliga ahaa islaamka ka hor dhagaha dumarku waa dalooshan jireen dahabkana waa xidhan saas markaasi ugu xidhi jireen waqtigii islaamka ku yimidna muu inkirin yani muu nabiga muu diidan calayhi salaatu wasalaam dumarka sidii unba dhegihii u xidhanayeen oo loogu daloolinayay waa sidaa wey عن أم عطية نصيبة الأنصارية قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم وحوجد النبي إلهي نبي قوانا فري أن نخرج في العيدين إن نعيدها صوصارنا العواتق دمرك عواتق لها وذوات الخدور يدمر قريه هذا كتشرة وأمر الحيضة قبل عادة لحيدنا وحا فري an yactazilna musalla lmuslimiin masallaha lagu tukanayo inay ka fogaadaan wa fii lafdin kunaa nu'maru waxaana la fari jiray an nakhruja yowma alciidi maalinta ciidda inaanu soo baxno xataa nukhrija albikra ilaa inanta aanu ka soo saarno min khidrihaa maqsinkeedii ay ku jirtay wa xataa nukhrija alxuriyada ilaa inan gabadhi markaa dhiigga lahaydna aanu soo saarno fayukabirna bitakbiirihim takbiirta muslimiinta ay la imanayaan bay iyaguna la kibaaranayaan la imanayaan wayadcuuna biducaa'ihi ducadoodana waa la imanayaan oo baryadooda iyaguna waa la imanayaan yarjuuna barakata dalika alyowm maalintaa barakadiisa iyagoo rajaynaya iyo wa tuhuratahu maalintaa wanaaggeeda wa tuhuratahu yani tahiir adunuub walkhataaya maalintaa dunuubta iyo gafafka ilaahay uu dhaafayo iyagoo oo rajaynaya alcawaatiq cawaatiqdu waa jamcu caatiqin wahiya almar'atu shaaba awala maa tablug inantu inanta yar marka ugu horraysay qaan gaadha weeyaan ilaa hablihii yareeraa ee markaasun qaan gaadhay aanu soo saarno an nukhrija fi lciidayni alcawaatiq hablihii yaryaraa ayuu rasuulkuna faray inaanu soo saarno ee iminkun qaan gaadhay wadawaati lkhuduur khuduurkuna waa jamcu khidr naaxiyat min albeyt waxaa jiri jirtay berigii hore inantu ilaa inta laga guursanayo waa la qarin jiray yani lama soo saar jirin lama soo saar jirin may soo bixi jirin guriga meel yaroo ka mida loo samaynaya halkaas iskaga jiraysa yani guriga yaa int intan guriga mooyaane dibadda u bixi mayso marka ilaa inta inantaasi ay guri ama dee ay weynaanayso ama marka waxa weyaan ay guri yeelanayso ma baxayso halkaas bay gabadhu ku jiraysa marka saa daraaddeed baa de xushoodka iyo iyo dumar ay u fara badnaan jira waqtiga hore oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam marka gabadha la guursanayo sida xagga dambe aynu ku arki doono inanta bikradda inanta bikradda ee yar iyo gabadha carmasha marka la guursanayo waxay ku kala duwan yihiin midna waa laga idan dalbaya midna waa laga amar dalbaya oo gabadhii tusta amar gabadhii dee guriga soo martay waa la weydiinaya waa loo tegay waa la hebel baa ku doonaya ee yani soo laguma siiyo marka iyadu waa in ka jawaab tahay tira ha iyo maya inantii laakiin iyada waa laga ida dalbaya rasuulkaa la wadiy wa kayfa idnuhaa idankeeda waa rasuulkiila waa sidee baa la yidhi qaala an taskut waa in aamusto yani waktigii hore marka inanteeda waa lagu doonayay hebel nin baa ku soo doonay xushood awgeed bay la aamusi jirtay ina hadi jirin bayna hadi jirin yani marka taas baa sababtay laakiin iminka dabalku saloolanaya sooma ya yani ma jirto wey hal iran iyo islaamba suuqa la wada yaacay dhawaat lkhuduur waay wadawaat lkhudurkuna marka waa kuwaas waamara alxuyada oo macruuf gabadhii caadada lahayd wey wuxuu faray an yactazilna musal marka dumar oo dhan way soo baxayaan mid salaaddii tukanaysa iyo mid aan tukanaynin oo markaa dee dhiiggii caadada haalaho aan tukanaynin kuwii tukanayna safkay gelayaan kuwii aan tukanayna an yactazilna musala muslimiin halkii muslimiintu ay ku tukanayeen way ka baxaysaayo banaanka xagga dambe ka istaagayaan wafi lafdin kunaa numaro waxaa la fari jiray an nakhruj yowma alciidi maalinta ciidda inaanu soo baxno xataa nukhrija albikra ilaa inantii aanu soo saarno yarayn min khidrihaa gurigeeda aanu ka soo saarno wa xataa nukhrija alxuyaba ilaa gabadhi aanu soo saarno markaa caadada lahayd fa yukabirna bitakbiirihim takbiirtay qaadayaan bay la imanayaan iyaguna wayadcuuna biducaaihim ducadoodana waa la imanayaan way duca ku ducaysanayaan yarjuuna iyagoo rajinay barakata dalika alyowm maalintaa barakadeeda iyo wa tuhuratahu maalintaa dunuubta ilahay dadku ka aahirinaya ee gafafka iyagoo rajaynaya xadiiska arrimo dhowraa laga qaadanaya waxa ugu muhiimsan uun xukunka salaada ciidda salaada ciiddu inay waajib tahay baa xadiisku noqsanaya haddayna waajibin dumarkii lama soo saarayn balak inantii baa lasoo saaray oo tii gurigeeda aan kasoo baxayn baa lasoo saaray oo tii caadada lahayd baa lasoo saaray raggiina maxaa uganaysa marka mar meesha dumarkii lasoo saaray asalku dumarku guryahooda inay joogaan weeyaan waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlula marka meesha dumarkii lasoo saaray ee la yidhi dumaroo soo baxo banaanka kaalaya oo rasuulku uu faray dumar raggu waa ka sii awlaysan yihiin marka waa waajibu cala alacyaani cala alqowl alraajix qowlka raajixa rag iyo dumar labadu waa laga doonaya salaadii ciidda inay tukadaan sidaasu marka waxa weyaan xadiidkana uu tilmaamayo aahirkiisu halkaaynu ku dayno wsal اllahu ala nabiyina mxamed waalihi wasaxbi ajmain bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu lilahi rab اlعaalamiin الصalaaةu وaلsalaam عlى أشرف الأنbiyaء والmursaliin nabiyina mxamed bn cabd الlah وعlى آlih وصaxbihi أجmaعiin baabu salaati lkusuuf wuxuu yihi sheekhu raximah ullah waxa uu baabu yahay salaadii kusuufka salaad alkusuuf waa salaadii qorax madoobaadka ama dayax madoobaadka marka salaadan waxaa lala yimaadaa marka ay qoraxda madoobaato ama dayaxu madoobaado waana min baabi idaafati shay ilaa sababihi waa shayga oo loo idaafeeyo sababtiisii oo markii qoraxdii ay madoobaatay ma dayaxi uu madoobaaday baa salaadan lala yimi sababta keentay in salaadan lala yimaadana waa xaaladaasi ama waktigaa qoraxda ay madoobaatay ama uu dayaxu madoobaaday iftiinkii qoraxda iyo nuurkii dayaxu marka ay madoobaadaan dhammaan ay madoobaadaan ama qayb ahaan ay madoobaato ayaa waxaa la idhaahdaa kusuuf marka iftiinkii qoraxda uu tago kusuuf baa la idhahdaa khusuuf iyo kusuuf farqiga culimada qaar kan farqiga udhexaysiiyeen farqigaana waxa weeyaan baa la yidhi kusuufka waxaa lagu iطlaaqaa calaa dihaabi dawi الshams iftiinkii qoraxdu markuu tago kusuuf baa la idhaahdaa khusuufna waxaa la idhaahdaa calaa dihaabi dawi اlqamar iftiinkii qoraxdu markuu tagona khusuuf baa la idhaahdaa haddana mid walba ka kama waa lagu iطlaaqaa oo kusuuf baa la idhaahdaa qoraxda madoobaanshaheeda ay madoobaanayso iyo dayaxa madowga uu madoobaanayo waxa uu ku madoobaanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa iyo qudraddiisa sida xadiidan inoogu iman doonta in sha allah wuxuu rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ina الshamsa wاlqamara aayataani min aayaati اllah dayaxa iyo qoraxda labaduba waa calaamad iyo aayad ka mida aayaadka ilaahay ee kownigaa labadaas qoraxda iyo dayaxu waxa weeyaan waa aayaadka ilahay bay ka mid yihiin yukhawifu bihimaa cibaada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa madoobaanshaha labadaasi ay madoobaadeen waxa uu ku cabsi gelinayaa addoomihiisa inay soo laabtaan oo marka waxa weeyaan ay soo noqdaan marka waxaa xadiidkaasi ina tusinayaa madoobaanshaha iyo iftiinku markuu ka tago labadan qoraxda iyo dayxii markuu iftiinkii uu ka tago ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka tegsiiyo ujeeddadu inay tahay inuu allah subxaanahu wa tacaala addoomihiisii uu ku cabsi gelinayo iyo ogeysiin la ogeysiinayo ama waxaa laga yaaba inay noqoto ogeysiin addoomihii la ogeysiinayo inuu ciqaab uu jiro laga yaabo inuu yimaado oo markaa dadku ay kasbadeen marka aayaadka ilaahay oo dhan dhammaantood waxay ku yimaadaan addoommaha oo marka waxa weeyaan laga toosinayo mooganaanta iyo hurdada oo addoommihii ilaahay ee aan ku toosnayn cibaadada ilaahay oo marka waxa weeyaan la baraarujinayo oo la doonayo inay cibaadadii ilaahay ku toosnaadaan addoommihii ilaahay waxyaabihii ilaahay uu ka reebay ka hari waayey oo iyagana markaa loogu digayo oo la leeyahay ka hadha marka aayaadka ilaahay o dhan waa wada caynkaas haddii qoraxda ay madobaato hadduu dayaxu madoobaado hadduu dhulgariir uu dhaco haddii ay dabeelo iyo markaasi cawa markaa waxyaabaha markaa dabeelaha iyo roobabka faraha badan leh hadday dhacaan iyo waxyaabaha kale la midkaa sida danabkii iyo waxyaabaha la midkaa waxyaabaha markaa waxaasoo dhan waa aayaat ilaahay weeyaan markay yimaadaan waxaa dadkii lagu baraarujinaya laba arrimood labadaba waa arrinka koowaade inay markaasi addoommuhu ay ogaadaan ana waraa hadihi alakwaan alfasixati mudabbiran qadiiran kownkan inuu jiro alla kala daberaya oo gacantiisa ay ku jirto oo marka waxa weeyaan wahuwa min waraa'ihi muxiid allaha awooddaa leh inuu jiro alla awooddaa leh oo khalqigan unkay oo abuuray oo siduu doona u markaas ugu tasarufaya taasi waa mid awoodda ilaahay bay ku tusinaysaa iyo qudraddiisa ta labaadna addoommihii baa lagu baraarujinaya dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr bma kasabat aydi الnaas liyudiiqahum bacd اladii camiluu lacalahum yarjicuun marka aayaadka kooniga waa caynkaas marka kuwana qoraxda iyo dayax madoobaanshahooda wuxuu ka mid yahay aayaadka kownigaa buu ka mid yahay ee ilaahay addoomihiisa uu ka cabsi gelinayo si ay markaa ilaahay ugu soo noqdaan xumaantiina ay uga hadhaan oo ilaahay awooddiisa ay u arkaan ayaa marka waxa weeyaan saa u dhacday laakiin iminka oo kale waqtiga inaynu joogno waxyaabaha aayaadka kowniga ah waxaa iska noqday uun wax maaragtay waxyaabaha maadiga ah ee dadku yani awooddii ilaahay waa iska ilaaway nimankan gaaladiihina dadka waxay ka habaabanayaan way habaabanayaan dadki oo waxyaabo markaa kale ku magacaabayaan deetana markay wax kale ku magacaabaan duufaantii caynka ahayd marka magacaay u sameeyaan dadkii duufaantaas unbay unbay garanayaan laakiin duufaanta ayaa keenay maxaa keenay waxaa keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka yacni aayaadka kowniga ah waa calaamad kutusinaysa ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa iyo qudraddiisa qofkuna yani uu ku cibro qaadanayo arrin kalena waa jiraayo waxaa la yidhi sababa qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka waa shay iska maadiya oo culamaa lfalak bilxisaab ay ka ogaanayaan baa la yidhi taasina diidi mayso qudradda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxayna yidhaahdeen waa xaylulat lqamari bayna alardi waashams dayaxa oo kala dhex gala dhulkii iyo qoraxdii dabeetana qoraxda qayb ka mida ayaa madoobaanaysa qorax ma wada madoobaataa la yidhi gebigeeduba ee qayb kama wada madoobaataa maadaama oo qoraxdu ay ka weyn tahay dayaxii marka qaybta uu ku hagaagunba madoobaanaysa un wuu hadhaynaya un markaasaas u madoobaanaysa kadalika dayaxa madoobaanshihiisina waa xaylulat اlardi bayna الshamsi wاlqamar waa dhulkii oo kala dhex gala qoraxdii iyo dayaxii marka iftiinkii qoraxda uu ka qaadanayay dayaxu bay ka teedaysaa deetana waxaa dhacaysaa inay dayaxi markaa uu madoobaado sidaa daraaddeed ba culimadu waxay yidhaahdeen kusuufu shams wuxuu dhacaa uun aakhiru shahr bil aakhirkeed buu dhacaa awal iyo wasad midna ma dhaco aakhirka bisha qamariga ah ayuu dhacaya qamarkuna ama dayaxa khusuufkiisuna waxaa isna u dhacaa habeenada uu afar iyo tobanka yahay ama shan iyo tobanka uu yahay habeenada leylatulbadriga loo yaqaano habeenadaasunbu isaguna uu madoobaada un habeena waktiga aan ahayn isna ma madoobaado marka adigu calaa ayi xaal si doontaba ha noqotee waxa weeyaan waa awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala culimada caynka in markaa tilmaamay waxaa ka mid ah sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah ibnuqayim isna waa sheegay hortoodna markaa waa la sheegay laakiin ibnulcarabi sheekha la yidhaahdo isagu wuu inkiray waxba kama jiraan bui waxaa la sheegay markaa dhinacyo fara badan buu ka tilmaamay oo aynay suuro gelaynin waxaan la sheegay waxa uu yidhi markaa qoraxdu waxaan dhulkiiba xataa ka weynta baa la yidhi dhulkiibay ka weyn tahay oo dayixii bay ka weyn tahay marka qoraxda intaa leeg ee weynida intaa leeg leh sidaad u tiraahdeen waxa weeyaan dhulkii iyo waxay kala dhex galay dayaxii baa kala dhex galay iyada iyo dhulkii qoraxdu inay ka weyn tahay dayax oo ay ka weyn tahay dhulka iyaad qarsantihiin intaasoo jiray ka weyn tahay marka shaygii yaraa sidee u xijaabi karaa shaygii weynaa markaadu waxyaaba macquula isaga laftiisa waa sheegay si kastaba ha ahaatee waxa weyan haddii taa lafteeda la yidhaha waa jirtaa waxa weeyaan waa awoodda ilaahay subxaana wa tacaala marka waxaa la sharciyey salaad baa la sharciyey waktiga salaadii qaabka loo tukanayay marka axaadiisan ku sheegay wuxu uhi sheekhu raximah llah can caaisha radia allahu canha ana الshamsa qoraxdu khasafat calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam waqtigii rasuulka ayay madoobaatay fabacaa waxa uu diray munaadiyan dhawaaqe yunaadii ku dhawaaqaya asalaata jaamicatan asalaata uxduru salaata salaada kaalaya jaamicatan xaalo ay tahay mid jaamica oo dadka urumaysa kaata horena iqraabaa markaas lagu kordhabaya salaadii uxduru salaa talabaadna waxaa lagu kordhabayaa xaal waa laga xaalinaya asalaatu jaamicatun iyadana waa la yidhi oo labadaba waa la waday fabacaa waxa uu diray munaadiyan dhawaaqa yunaadii dhawaaqaya marka waxa uu leeyahay asalaata jaamica ama asalaatu jaamica faاjtamacuu waa isku yimaadeen wataqadama waa horo maray fakabara waa kibaartay wasallaa waa tukaday arbaca ragcaatin afar ragcadood wa fii ragcatayni laba ragcadood ku dhex jira wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood waay marka xadiidkan waxa uu tilmaamaya waqtiga rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam inu qoraxda madoobaatay ibnu xibbaan waxa uu sheegay ana الshamsa kasafat fii cahdi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam maratayn waqtiga rasuulka laba jeer madoobaatay qoraxdu laba jeer bay madoobaatay mar waxaa sanadii lixaad marna waxay ahayd sanadii tobnaad maalintuu dhintay inankiisi ibraahim labada jeer bay qoraxda madoobaatay fi sanati saadisa sanadii lixaad wa maratan fi sanati alcaashira marna sanadii tobnaad ayay madoobaatay waa maalintii inankiisii ibraahim uu dhintay weeye ta dambe taasi markaa waa qoraxda madoobaanshaheedii cahdiga rasuulka labada jeer bay madoobaatay dayaxu isna waxa uu madoobaaday jumaad alaakhir min asanati alkhamisa shanadii shanaadii hijiriyada ayaa markaas uu dayaxina uu madoobaaday dete nimankii yuhuuddaha waxay gudagaleen inay markaa wax garaacaan markaa dabna ay markaa cirka u tuuraan deetna ay yidhaahdaan suxira alqamar dayaxii baa la sixiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaad salaat lkhusuuf ayaa uu tukaday sidaas buu ibn xibbaan u sheegay sancaan wuxuu leeyahay raximah llah wladiina rawow salaata lkusuuf kuwa wariyey salaat lkusuuf waa bidcat wacishruuna min asaxaaba waa dhowr iyo labaatan saxaabi ayaa wariyey salaat lkusuuf marka xadiidkan waxa uuna tusinaya marka la arko qoraxda madoobaashaheedii ama dayax madoobaashaheed dadkiin loogu loo yeedhayo oo la leeyahay asalaatu jaamica yani salaadii ha la yimaado dadku waa salaaddii loogu yeedhayo marka sida xalaynu sheegaynay salaada ciiddu iyadu ma laha aadaan iyo aqimitaan salaadanna aadaan iyo aqimitaan ma laha laakiin dadki waxaa loogu yeedhaya asalaata jaamica markaa salaat jaamica waxay gaar ku tahay keliya salaada salaatulkusuufka la yidhaahdo salaada salaatulkusuufka la yhahdo bay gaar ku tahay salaada salaadii ciidana la odhan maayo salaad kalena la odhan maayo iyo salaada taraawiix oo kale salaada taraawiixdana salaatu jaamica la yidhahda marka salaada taraawiixdana lama odhanayo tii ciidana lama odhanayo laakiin salaada salaatulkusuufka oo keliya bay gaar ku tahay kelmadani oo dadkii loogu yeedhayo waay waxaa kaloo xadiiskuna tusinaya afar ragcadood oo fii rukuucayna ku jira marka sifada salaada xadiidkaa soo socda ayaynu ku arki doonaa insha allahu tacaala qaabkii rasuulku ku tukaday calayhi salaatu wasalaam salaadan salaatlkusuuf kale fawaaidka ku jira bay culimmadu sheegeen sancaani ayaa waxa uu markuu tilmaamo culimmadu waxay sheegeen ayaa wuxuu sheegaya qaar ka mida inay faa'iido badan inay ku jirin oo rakiik ay tahay waay haddii markaa dhowr arrimood aynu tilmaanno oo salaada ku tacalluqa waata koowaade salaadan waxaa lagu tukanaya un jamac jamac baa lagu tukanaya sida saxiixa sawaabka ah min aqwaali ahli cilm salaadan waa salaad jamac lagu tukanayo sida imaamu shaafici raximah llah uu tilmaamay salaadan iyo salaada istisqaaga la yhahdo waa jamac ficl rasuuli sal ly slama dalika oo rasuulkuna caynkaas buu samey jamc buu ku tukaday isaga saxaabada oo isku yeedho jamc waa la tukanaya taasi waa qodob waa salaadaha lagu tukanayo jamca xukunka salaadan ay leedahay axaadiida soo socotana waynu ka dhadhansan doonaa oo waynu arki doonaa insha allahu xukunkeeda jumhuur culamaa waxa ay sheegeen inay sunno tahay sida uu nisbeynayo alxaafid ibnu xajar ibnu xajar suu sheegay oo ibnu xajar wuxuu yidhi xukunka salaadani ay leedahay iyo sifada loo tukanayaba waa la ysku khilaafay inay mashruuc tahay oo la sharciyeeyey oo la isfaray ina la yimaadana waa la ysku waafaqay laakiin xukunkeedu ma waajibba mase waa sunne sifada loo tukanayana kayfiyadda ay tahayna waa la isku khilaafay marka wuxuu yihi faljumhuuru calaa annahaa sunna jumhuurku waxay tilmaameen inay sunno tahay wa saraxa abu cawaana fii saxiixihi biwujuubihaa sheekha abu cawaana la yidhaahdaana waxaa kitaabkiisa saxiixa uu ku caddeeyey inay waajib tahay walam arahu ligayrihi isaga cid aan ahaynna umaan arkin buui oo tidhi waa waajib isaga cid aanayna tihi waajib maan arkin buui ilaa maa xukiya can maliki anahu ajraaha majra jumcati ilaa waxa imaam maalik laga warinaya mooyaane oo maalig isagoo halkii jimcaha ayuu ku dareeriyey waa jimcahoo kale unbuu yidhi jimcihii xukunka u lahaa ayaa ay qaadanaysaa salaadan salaatu lkusuufka la yidhaahdaa wa nuqila can abi xaniifa abi xaniifana waa laga soo wariyey bacdu culamaa alxanafiyana waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen inay waajib tahay sidaas ayaa marka waxa weeyaan wacday marka inay jumhuurka ku tegeen qolo kalena yidhahdeen waa waajib ayuu markaa uu tilmaamay laakiin culamada qaar ka mid waxaabay soo naqliyeen itifaaqa waxay idhaahdeen waxaa la isku waafaqsan yahay inay sunno tahay oo culimadu waxay isku waafaqeen inay sunno tahay sunno mu-akada inay tahay baa la isku waafaqay ijmaacaasi waxaa soo naqliyey nawowi wuxuuhi wa ajmaca alculamaau calaa annahaa sunna culimmadu waxay ku ijmaaceen inay sunno tahay waxaana markaa uga horeeyey ibnu xasm fii maraatib اlijmac isagu wuxu hi ibnu xasmna waa waa sunna wey waana lagu ijmaacay marka laakiin sidaa uu tilmaamay alxaafid ibnu xajar oo ah qowlkii jumhuurki inuu yahay baa saxa ijmaacuna ma u sugnaan sida ay tilmaameen culimmadu axaadiisana waxa ay tilmaamaysa inay waajib tahay oo lafd اlamr baa ku yimi sida xagga dambe xadiidka soo socotay aynu ku arki doonno in sha allahu tacaala rasuulku waa faray calayhi الsalaatu wasalaam salaadani waxa ay leedahay salaadulkusuufka la yidhaahdaa iyaduna khudbad bay leedahay sida ay tilmaameen nusuustu rasuulku waa khudbadeeyey calayhi الsalaatu wasalaam dadki kaiir min alfuqahaa wa ahli xadiid in fara badanoo fuqahadii ahluxadiidka ka mid ihina waxay yidhaahdeen khudbad bay leedahay khudbadeeduna waa sunne waxaynay koobsanaysaa oo ay shamlisanaysaa wacdi dadka la wacdiyayo oo wax loo sheegayo iyo dadka oo la farayo in ilahay u toobad keenaan oo sadaqaystaan oo ilaahay dembi dhaaf ay weydiistaan dikri ducaa ay la yimaadaan xaaladda noocan oo kalea siduu rasuulkuba sameeyey calayhi salaatu wasalaam khudbaduna waxa ay ka dambaysaa salaada san arki doona insha allah axaadiidka ka arki doona kayfiyadda la tukanayana ahlu cilmigu waa marka waxa weya aqwaal buu ku leeyihi sidaa saxiixii waxa weeyaan inay tahay laba ragcadood ragcaddii waliba waxay leedahay laba rukuucood intaa wixii kasoo hadhay axaadiida ee qaarkood markaa lix ragcadood tilmaamay ama lix rukuucood sanadkoodu mu asixin sidaa daraaddeed ba ibn qayim wuxuu leeyahay wasunnatu saxiixatu sariixatu lmuxkama fii sifati salaati lkusuuf sunnaha saxiixa ah ee sariixa ee muxkamka ee sugan ee sifadii salaada tilmaamaya waxa weeyaan rukuucdii oo soo noqnoqota fii kulli ragcatin rukuucdii oo lasoo laba jeer celiyo rukuucdii laba jeer lala yimaado ragcaddii walba ragcaddiiba laba rukuucood baa lala imanaya waxaa noo daliila xadiiثa caaisha وبن cabaas وjaabir وbay بن kacb وcabdالlahi بn cmr بn caas kulhm rawow can النbi sal ly slama tikraar الrukuuci fi kuli ragcatin ragcad walba in la soo celinayo ayaa ay wariyeen sidaasna shookaana waa tilmaamaya waxa uu leeyahay وaصxu maa warada fi صifatiha ragcataani fi kuli ragcati rukuucaani habata dalika fi صaxiixayn وغayrihima sifada ugu fiican ee ay ku soo aroortay salaadana waxa weeye waa laba ragcadood ragcaddii walba laba rukuucood bay leedahay sidaasna waxay ku sugan tahay bukhaari iyo muslim iyo keyrkood taasaa ku saxeexsan can abi mascuud cuqbata bni camr alansaariyi albadriy radia allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illah qoraxda iyo dayixu aayataani waa laba aayadood oo min aayaati illaahi aayaadka ilaahay ka mid a yukhawifu allahu bihimaa cibaadahu ilaahay labadan addoomihiisa ayuu ku cabsi gelinaya wa inahumaa qoraxda iyo dayixii laa yankhasifaani limowti axadin qof geeridii uma madoobaadaan qofkaasoo min annaasi dadka ka mid a fa idaa ra'aytum markaad aragtiin minhaa aayaadka xaggooda aad ka aragtiin shay-an shay aad ka aragtiin fasalluu tukada wadcuu ilaahay barya xataa yankashifa maa bikum ilaa uu idinka faydmayo waxa idinku sugan ee ah qoraxda madoobaad madowgeeda ama dayax madoobaanshihiisa marka fasalluu waa amar halkaasi ka delishana culimadu markaa salaada inay waajib tahay yani salaadan salaatu kusuufka la dhahdaa inay waajib tahay halkaasi ka delishadeen wainahumaa laa yankhasifaani limowti axadin qof geeridii uma madoobaadaan oo min annaas dadka kamida faidaa ra'aytum markaad aragtiin minha aayaadka xaggooda aad ka aragtiin shay-an shay aad ka aragtiin fasalluu tukada wadcuu ducaysto ilaahay barya xataa yankashifa maa bikum ilaa uu idinka faydmayo waxa idinku sugan oo ah qoraxda markaa dee madoobaashahan idinku jira yani ilaa uu faydmayo madoobaanshihii waxa weeyaan tukada oo ducaysta xadiidkana waa kan markaa markaynu tilmaamaynay yani inay madoobaanshahooda aayaadka ilaahay ka mid yihiin labadoon ilahayna addoomihiisu ka cabsi gelinay laa yankasifaani lm laa yankhasifaani limowti axadin qof geeridii uma madoobaanayaan waxaa rasuulku caynkan u yidhi calayhi الsalaatu wasalaam sida uu tilmaamaya markaa axmed shaakir raximah اllah wuxuu leey kusuufkani waxa uu dhacay qoraxda madoobaatay waxay dhacday maalintii uu dhintay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam inankiisii ibraahim deetana nimankii yuhuudda ahaabaa ka faa'iidaystay waxay faafiyeen qoraxdani inay u madoobaatay markaa dhimashadii uu dhintay inankani